walaal naxdis soomaaliya wuu tegay halkan wuxuu ka baxay sagaalkii december two thousand and ninenkii intuusan bixinna dhibaatooyin badan buu la kulmay oo uu kala kulmay ciidamadaas maaragtay loo yaqaano m i five ka m i five kaas ayaa aada u dhibay arasmati badan bay ku sameyn jireen aada bay teleefonka maaragtay kula kusoo garaaci jireen face to face waa la isku arkay ereboodyada marka uu baxayo oo kale aada bay udhibi jireen hadda kahor jabuuti way ka soo celiyeen maruu baxayay intuusan bixinna wadanka dhexdiisa ayay mar diyaarad ka reebeen say u wareysanayeen waa garta marka december labada kun iyo sagaalkii markuu soomaaliya tegay kadib maxaa dhacay halka iga wad markii uu labada kun iyo sagaalkii naga tegay december sagaalkeeda halkan ka baxay xagga dubay buu sii maray toos buu soomaaliya uga degay muqdisho intaa wixii ka dambeeyey markii hore wuxuu raacay eedadii ayuu raacay la dhoofay aabiid walaashii kabacdina hooyadeed oo xanuunsanaysa qof waayeela meesha ugu tageen muddo bilaab ayadu fasax haysatay muddadii bisha ahayd kadib isagii runtii anagu markaa waxaan islahayn ha soo noqdo oo isna wuu soo noqonayaa baan isku ogeyn oo maaragtay de maadaama wiilkan halkan stressku yara noqday ay wareeriyeen inuu soo hawo bedesho waxbarashadii xataa wuu wari waayey oo dee ilmihii markuu yar yahay wixiina cidhiid lagu hayo aada bay udhib badan tahay oo xataa si wax u bartaa xataa marka adigu halkii markaa islaantii ayay ahayd baaba aada u xanuunsatay kabacdina waxaa la isla gartay bal inuu yaro joogo oo islaanta baxnaaniyo intii gabadhu haddana fasax kale ay kaga noqonayso oo maaragtay ay usoo sheegayso xilliga ay maaragtay ku haboon tahay inay la joogi karto iyaduna marka halkay tegayaanna waa xamar waa xamar ayadii susaa kula joogay ceelasha biyaha iyo agaarkasi deganayd sidaas ayadii kula joogay kadibna gabdhihii magaalada qurxoonaayo dee soomaaliyeed unbuu gabadh iska caashaqeen way sheekaysteen way heshiiyeen kadibna dee wuu noo sheegay dee guurkii baa dhacay alxamdulilah wayna suulma dhaleen oo wiil bay dhaleen marka halkeebaa marka dhibkan hadda haysta isaga uu kasoo galay waad ii sheegtay sheekadii hore ee nimanka m i five ta laakiin goormaa idinku war dambeysay isaga qofka ugu dambeeya la hadlay anigu ahaa bishii toddobaad dhexdeedin aan la hadlay oo sanadkii hore two thousand two alfkii waa gartay halkee buu joogay markaas agaarku degaan buu joogay ceelasha waa gartay marka adigu iska nabad qabeen laakiin waxyaaba badan oo midhaha dee waad og tahay oo wadanka markaad kasoo maqan tahay wax badan baa iska dhaca adigu waxyaaba yaroo maaragtay dhacay oo madaha dee isaga dhibaato lagu hayay way jirtay laakiin annaga kawaali ahaan markii wax uu nooga sheegay ma jirin sababtoo ah aabihiis sonkor buu qabaa hooyadiis dee ilmihii waa la dhalay oo wuu fakeraya wuxuu isleeya waalidkaa aad ka fogtahay bal fadhi ugu tago wixii kusoo gaadhay ta wadanka joogtay iyo kolba inooga warrami lahaa si naloo sheegay ma garatay waa gartay laakiin alxaasi middan ugu dambeysa ee ah bishaas julaay dhexdeedii ayaan la hadlay anigu dabayaaqadeedii xilligaa hadda kaga beegnayd kuma cadeyn karayo wuu nabad qabeen intii ka horreysay markii aanu helnay qiyaastii adugu bil iyo maalmo ka hor baanu helnay warqada sharciga looga qaatay waan isku talagalnay inaan la xidhiidno laakiin teleefanadiiba maaragtay aan iskula isku haleeli weynay oo teleefonkii markii ama waa go-aanya ama waa dhacayaa ama maaragtay waa waaba demsan yahay teleefonkii gabadhii wiilka waa naga qaban waayeen islaantan islaan waayeelaba iska ahayd markii dambe adan ku xaal bishii dabayaaqyada aan is helnay yaan u sheegayna wuxuu yidhi waayahay waan soo baxaya anaa wax daberaya sidaan saa isugu ogeyn waxaaba noogu soo xigtay wiilkii waa la waayay marka julaay markaad la hadashay waad u sheegtay in britain ay sheegtay inay sharciga kala laabatay sax miya marka marka wuxuu yidhi waan imanayaa london si aan arrinta u xaliyo ha ha waa gartay marka muxuu kusoo safri lahaa haddii ay baasaboorkii ka kansaleen saboorka ugu cusub baa u haystay dhowr sanan buu jiray laakiin sharcigii unbay kolba kastireen halka kan laakiin anagu dee ambabixii iyo maaragtay de qof marku soo baxayo ambabixiisii iyo ka hadalkiisii iyo meeshuu tegi lahaa safaaradaha ugu dhow kolba badada ugu dhow buu tegi lahaa maba anaa ka wada hadlin teleefonkii baa iga go-ay ku celi baan islahaa maalin dambe intaana ku celina waxaba laiso akhbaarta waxa ii timi ah wiilkii waa la la-yahay marka anigu maanta wuxuu kusoo dhoofay iyo wax kale iyo waxa ka sheegi karaa waa de waa waxaan waxba ka jirin oo isaga unbaa taa ku haboon waa sax marka markii la waayey maxaad samayseen markii la waayey waad garan kartaa waaligu ilmihiisii la yidhi waa raqiga fuxtoona lama hayo aada baan isugu dhex yaacanay shoog bay nagu noqotay naxdin iyo degax bay nagu noqotay anagoo awalba la yaabanay sharciga qof aan maxkamad lasoo saarin oo laga xayuudiyey haddana maaragtay aada bay noogu dhib badatay waad iska garan kartaa calaa kulli xaal markii aanu adigu muddo maaragtay laba wiil wax saas aan la raaraadiyey wadanka magaalada dhexdeedii wax maaragtay meelaha ayaanu ka raaraadin laga raaraadiyey nin ayaa taleefon soo diray kadibna sheegay inuu jabuuti ku sugan yahay xidhan yahay taleefonka waxaa kolba reerka gabadha sodohdeed hooyadeed iyo ayeydiis iyo dad wada degan bay ahaayeen sodohdaa markaa taleefonka qabatay gabadha waxay ku mashquulsanayd ba anigu allahu yaclam sodohdiibuu usheegay wuxuu yidhi ninka magacaala hoosiga islaanta waxay tiri isugu eegay ninkaad sheegaysaa adigu way sii weydiisay sidii maaragtay way isla gartay inuu exacta isagii yahay halkaasuu ku xidhan yahay buu yidhi kadib ninkii de magaciina wuu qarsaday taleefonkina waa qarsaday dib dambena si loola xiriiro waa la waayay marka halkeebuu ka soo wacaya ninkaasi ninkaasi wuxuu yidhi markaa iyada ah waxaan jeclahay inuu yidhi waxaan joogaa soomaaliya anigu waa isla xidhnay buu yidhi waa la isoo daayay waa sida uu warka isugu yidhi waa bishee markaas niyo maanta shalay wixii ahaaba anaba xasuusan horta bishii laakiin taariikhii qoran ma ahayn laakiin inay ogos dhexdeedii had baan jeclahay sebtembar dhexdeedii sebtembar dhexdeedii ma hubo waa gartay marka maxaan ku idhahdaa waan sii wadi doonaa wixii ku dhacay ogos kadib laakiin u k markaydan dheheen sharcigan kala laabanay maxay sabab uga dhigeen wallahi kelmadaasay meelaha ku qorqoraan bay sabab uga dhigeen oo leeyihiin waxba un magaca terroristaal sheegayo baan uga shakina inuu maaragtay idinka la leeyahay laakiin taas waxaanan uba dabagelin afkay kula hadli jireen baa wuxuu ahaa mar hore haddaada nala shaqaynin annaga oo ah m i fiveta waxaanu kugu sheegaynaa inaad kamid tahay nimankaa loogu magacaa loo yaqaano liiskaana kugu qoraynaa waxyaaba isaga loogu hanjali jiray bay kamid tahay marka wuxuu imaanaan arkay sheegidooda annagu waa waxa weeyaan in fadhigaada arkaya looma sara joogsado marka waraysigu wuu iska dhow yahay qaybta dambe miyaad rabtaa in sii wado mise maxamed baa ii dhiibaysaa maxamed baa kuu dhiibaya walaal imise bilood baad is leedahay marka jabuuti waa lagu hayay horta xaqiiqda mahay karno ilaa isagii aan kulano ama aan awoodiyal la hadalno laakiin sida hadda qoraalka f b i journaalkooda kusoo baxay ama new york timeskii markii ugu horreyso maxkamadda new york la keena kusoo baxay waxay sheegayaan inuu laba biloodna ku xiraa saddex biloodna jabuuti ku xiraa laba biloodna halka uu ku xiraa maraykanka uu ku xiraa new york intaas wax idinla soo xiriiray iyo meel uu jooga miyaad ka warhayseen may welwelka noogu badan oo runtii daawacana gaarsiiyey waxay ahayd weysmada aan weynay meesha uu ku sugan yahay geeri iyo nololba annaguna intaas aan ordaynay oo abuukaakayaasha halka aan ka qabanay ay la xiriireen econsuletkii jabuuti ay la xiriireen home officeka halka kan intuba ay diideen inay yani ka hadlaan ama wax wax gooniya ay ka sheegaan ama meelu ku sugan yahay marka welwelka noogu badan buu ahaa laakiinse gadaal waxaan ka ogaaday warqad markii maxkamadda la keenay jooraalku soo qoray arrintu ka shifantay warqad uu iisoo diray looyarkiisa maraykanka ayaa wuxuu ii sheegay inta aan intaan marayna anagu oo qoraalada ama jaraayadaan noqotay ama telefishaas noqotay inuu looyarku la socday una gudbi jiray akhbaaraha maarata akhbaaraadka wiilkeyga laakiin awood uusan u lahayn inuu nala soo xiriiro ee uu noo sheego inuu wiilka halkaa ku sugayahay marka looyarkaasi muu xaqiijiyey isagana laba bilood in lagu hayay maraykanka wuu xaqiijiyeen laba bilood maraykanka lagu hayay saddex isbuuc gooni interview ah loola yeeshay jabuutina sidoo kaleeto interrogation isagana saddex isbuuc oo kalea gooni loola yeeshay sababtuna ay ahayd in uu wiilkeegu ka doonaa labada wiil oo kaleeto oo uu yahay asagu dhalasho ingiriisa haysto wiilasha kalena ay ahaayeen wiilo dhalasho sweden haystay marka asaga maadaama beryaha inuu xiraa iyo inuu markii jabuuti lagu xoreeyay inuu markuu soomaaliya jooga ay tahay ma kala hubo ayaa al-shabaab twitterkooda waxay soo geliyeen in nin la dhihi jira abuu xamza oo halka laga tarxiilay ay u aarayaan taas marka inay keentay in asaga interview zaa'ida lala yeesho oo markaas laleeyahay ingiriiska maadaama adigu aad ka tiin maxaad ka taqiin waxyaala noocaas o kalaa abuu xamzana marka la xirayo wiilkeygu waa sagaal sana barwooda xamsa xiraa marka nin yar buuba ahaaba ma waxay kula tahay in eedan noocaasa loo haysta inuu ninka abuu xamse la yidhaha oo maraykanka loo soo gudbiyey inay la xiriirinayn arrimo noocaasa runtii anagu sida aan qabno koletaba waxaa jira wax waxa kan wiilkeyga lagu haysta waa tuhun wax cad ma jiraan sababtoo ah halka kan ilaa isagoo lix iyo toban sano iyo googa u jira ayaa la daba taagnaa wadanka kan ee ingiriiskana waxaan ogsoonahay qofka si fudud ayaa lagu xiri karaa baarlamaankoodana way baaskarayaan qofka terrorism yani gasha ama looga loo yani tuhun halkaas looga qabo in ay xiri karaan ayadoon maxkamad la horkeenin marka intaasoo yar isagoo jooga aan weligiis habeena la xirin dembi lagu soo eedeyn waxaa cad marka in arrintan loo haystay ahayd arrintuu wiilkeyga noo sheegay oo ahayd nala shaqey oo jaajuus noo noqo muslimiinta nooga soo jaajuusa asna taa markuu diiday just inay ka aarsanayaan maadaama maanta waa gartay uu banaan ka jiro dacwaddan new york sidaad aragtayna waxaa lagu eedeeyey inuu maxaan ku idhahdaa inuu taageero u fidinayey ururka al-shabaab islamarkaana inuu maxaan ku idhahda gacmaha kula jiray hub aada u khatara sida iyagu u dhigeen hadalka maxaad ka dhihi lahayd eedahaas runtii meeshatan waxaa jirta wiilkaygu ma uusan ahayn nin ama safaarad safaaradihii maraykanka oo la qarxiyay ka qayb qaatay ama kambara weerarkeed ka qayb qaatay ama goob dagaal lagu soo qabtay marka waxaan u arki karaa arrintan inay tahay tuhun lagu eedeynayo oo laisla ogyahay in ninkaan dembi loogu yeelo taasoo maraykanka ingiriisku ay labadoola ku leeyihiin laakiin wax cad oo ay hayaan totali ma jiraan kasto waxyaalaha lagu soo eedeynayo oo la abaabulay waxaa ka mid a inuu waddankii ku laabtay markii etoobiyaankii maraykanku uu watay ka dambeeyey gelitaanka soomaaliya dhalinyaradii u dagaal tagtay inuu ka mid ahay laakiin taas waxaan ku caddaynaya laba kun iyo sagaalkii bishii december ayaa wiilkii ingiriis ka dhoofay dhowr bilood ka hor bayna kasii baxeen markaas etoobiyaanku ka maqan yihiin waddankii waa garta wax intuu soomaaliya joogay uu idinku yidhi al-shabaab baan ka tirsanahay oo idin dhex maray miyaa jira taas waxaan ku caddaynayaa anigii ruuxeega ayaa markii uu aroosay abriil meelaha two thousand elevenkii anaaba dhoofay oo hooyadeena soo booqasho ugu tegay booqasho hooyadeena asagaa hayay markaas oo runtii kaalin aniga aan maaragtay gabay ayuu ka ii buuxinayay bil baan lasoo joogay anigii asagii hooyadeena guri baan ku wada noolayn kasoo wada toosaynay naan israacaynay wax dhaqdhaqaaqa ama shakiya oo aan wiilkeyga ku arka ma jirto sababtoo aabbaanahay ma aana ogolaadeen wiilkeyga inuu ama cid dhibaateeyo ama asagala dhibaateeyo waxyaalaha marka aan ku diidanahay waxyaalahaan la dhoogaya taasaa kamid ah waa garta marka waxaad leedahay habay yaraatee al-shabaab kama tirsanayn ama falal kaloo argagixiso uu gacmaha kula jiray ma jirto ma qabo taas inay totali jirto okay waay laba su-aalooda ay dhimanoo shaksiyaddii mahdiya inaan weydiiyo hooyada malaha ku haboon waxaan rabay mar kalto inaan ku weydiiyo bal wax yar iga sheeg adaa hooyadii oo dhalay shaksiyadda mahdi wax yar iga sheeg waa wiil caynkee mahdi waa wiil aada u furfuran ha ahaato soomaalida dhexdeeda ha ahaato da-diisa dhexdeeda ha ahaato ajnebiga kale nin aada firan oo ah weligiisna qof inta isqabteen kumay dagaalamin oo laguma xirin laguma soo dacweynin ilaa iyo intaas oo sano uu joogay ingiriiska dhexdiisa xataa boolisku waxyaroo qoraal ay ku xidheen habeen ma hayaan nin aada u ah maaragtay bushaawiya buu ahaa dad dadku jecel yahay maantana situationkiisa muslim iyo gaal aan loo kala loo kala hadhin ee ar waxa lo wixi iskuula dhigan jiray iyo wixii xaafad la joogi jirayba ay afkii gacanta isku wada qabteen oo ay maaragtay maanta meel walba taallo oo meel walba qorayaan oo meel walba maaragtay ay ka hadlayaan ma garatay marka wiil aada u maaragtay maasha allahu naxariis badan dadka caawintooda ha ahaato maaragtay waalidka ha ahaato walaala ha ahaato bulshada ha ahaato maaragtay wiilkaan ugu jeclay carruurteeda ayuu ahaa muxuu baran jiray isaga wuxuu baran jiray markii u dambeysa hadda civil engineer buu baranayay ee levelka maaragtay uu ku dhiganayay uu rabay jaamacaddan ku diyaariyo laakiin wuu baran kari waayey intii secondariga ka dambeysay markuu secondariga hay iskuolka dhameeyey wixii ka dambeeyey waxba waa baran kari waayey leanna nimankanaaba lug iyo gacan u kala furi waayey ma garatay ilmaha markuu da-daa jirana waad garanaysaa hadduu stress bilaabo waa iska dhib badan tahay laakiin stressku mid iyaga u keeneen buu ahaaye mid hooyadiis ama aabihiis ama bulshadu keentay muu ahayn ama naftiisa uu nin maaragtay balwada yeeshay oo maaragtay balwadna ma yeeran weligiis ma garatay waay hal su-aal ay dhiman maxamed iyo celi maxay tahay tallaabada xigta eedahan iyo dacwooyinka loo haysto muxuu yahay qorshahaad ka leedihin wallaahi koleytaba abuka annaga hadda waxaan jecelnahay toddoba iyo tobanka bisha tan maxkamad baan ku leenaha halka london maxkamadaasoo maaragtay aan uga doodeyno dhalashadii sababta looga qaatay iyadoo wax dembi weligiis lagu soo oga aysan jirin waktina uusan uhayn ama uusan xor ahayn inuu abiil ka qaato maxkamadda markaan toddoba iyo toban ka baxno maxkamadda xigta waanta new york ka dhacayso laba iyo labaatanka bisha taana aniga iyo hooyadii iyo abuukaatayaashiisa halka ayaa israaci doona haddana halka ka qayb geli doona marka dadaalkaas un baan qabnaa adugu kalsooni intee leeg baad ku qabtaa inaad ku guuleysato in in maaragtay muwaadinimadiisa uu uu sii haysto wallaahi taas waa waktigeeday leedahay sababtoo ah waxaad moodaa halka in loo shaqeynayo dadka in la jahwareeriyo oo hadda maartaan la socotid yar soomaaliya oo maantaba ku qoran jaraa'idka ingiriiska kasoo baxa waxaa ku qoran markii nin jordan lagu celinayay oo laleeyahay waa lagu celinaya dhalashada in laga qaata wadankaaga lagu saafrin musaafirinaya iyo isagoo muddo lugta ka xiraa intuu wacay raadiyan la l b c oo doodu ka socota wuuri war anigaa maxbuus oo lugta ka xiran anaa wadankeyga doonaya lii cesho marka kii doonaya in la ceshana lama celiyo kii kaleetoo lahayaan la celina waa celinayna bay leeyihi marka waxaad halka ka arki kartaa in jahwareer jiro dadka stress lagu raday marka ma garan karna wax kasoo bixi doona waxaa jirta yani cadeymaha marka wiilkeyga arrimahan lagu eedeynaya inay mala awaal yihiin wax waxba ka jirin two thousand eleven xajkii hadda maaan xajka ka horreeyay maraan kasoo laabtay ayaa dadkii laigala haray anigoo u haysta in aniga gooni laii doonayay markaan ku yiri dad qof baad igu qaldaysan waxay yidhahdeen maya adaan kuu baahannahay waxaan rabnaa interview ku waan kula wareys ku wareysano wareys kula yeelano waxyaalaha iga wareysanayan waxay ahaayeen wiilkeyga wa garta ragga i wareysanaya kolba m i five tan qof dumar oo ka socotay nin bay ahaayeen qol baan wada galnay su-aasha aan weydo waxay ahayd wiilkeyga muddaa daba taagnaydeen aniguna waali aabihii baan ahay weligiina waxaad ku eedeyseen male bal ma ii sheegi kartaan dembiga aad ku haysin wiilkeyga uu galay wax caddayna ama dembi ay ku hayaan ama ay iisoo bandhigayaan totally ma jirto inta isku wada shaqayn yeesha si bal waxaa jira aan iskula xalino haddaad waxaysiin marka halkaas waxaa iga cad dooda wiilkay weligisuu ku dooday ahayd in arrin kaleeto qarsoodihii ay jirto ayaa la kasoo caddaa waa gartay hataa waxaan xus marka labada kun iyo koob iyo tobankii ayagaa kugu yimid xajki aad umaad maya xajkan kasoo laabtay hitra ee badnaha kasoo degayay waay markay qobanayaan aniga interviewga la yeelanaya marka way ku yaqaaneen haway yaqeen koleto magaceyga dadka soo degaya magacadoodana way haystay marka saasay maarata dadka iga socdeen waa gartay waxaan kaloo xusiistaa anigoo wiilkayga la jooga aniga wiilkayga aan wada fadhino ayay teleefonkiisa soo garaaceen way la hadleen ilaa waa ila noo imo iyagoo le interview noogu imo ayuu ka diiday uu ku yiri horaa interview iga qaada mana idiin imaanay teleefonkii uu ka desaday teleefon anigu markaas aan furto muddo laba bilood aanan haysan ayay iga soo waceen markaasuu ugu yidhi abow ayagii qabo siaad ku garataan teleefonkaa qabto ayagii ruuxu five baa nahay bay yidhaahdeen mahadi aabiis ba tahaa ina mar mahadi la hadlanaan doon waxaan ku yiri teleefonkiisa qab maxaad uga soo weweyseen waxay ugu yidhahdeen maya wuu naga densada waxaan ku yidhi daba waaye interviewga aada ugu yeeraysiin ma ii ogolaanaysin inaan la fariisto wiilkayga markaa interview ka qaadaysin oon goobjoog ka ahaado may yidhaahdeen sababta waa nin qaangaara asagoo matrivlayan hadda waxaan ku yiri waa qaangaara teleefonkiisa kasoo waca kaygan marta iga soo wacdan marka intaasoo idil waxaan kugu sheegaya kuwa caddaynayaan in arrin qarsoodiya wiilkayga loo daba taagnaa waana cadda inay tahay noo jaajuus muslimiinta laakiin wax dembiga lagu haystootana inaysan jirin ama wax uu argixisa ku luguyay waa gar su-aasha ugu dambaysa kalsooni ma ku qabtaa maxkamadaha maraykanka runtii horta waxaa aniga la yaab ila ah ama cid walbo arrintan maaragtay la socotaba la yaab ku ah waxay siday noo sheegayaan jabuuti ayaa ninka lagu qabto jabuuti waa dal jira waa qaran dastuur leh sharci leh maxkamadu ay ku saari kareen okay dhalashada ingiriiska uu haysto halkan dhakeena maxaa maxkamadu ay ku saari kareen laakiin sababta maraykan loo geeyey ruuxeedaa waxay u baahan tahay in la ogaado waxa ka dambeeya marka ma arki karayo maadaama hadda aan arkaba inay yani qanuun qanuun qanuuno badan ay jibinayaan ma arki karayo in cadaalad ka imaan karayso